waxaana lasoo xiray two thousand ninety ilaa hadda xabsi ku jirna anaga labada kun iyo sagaalka xagee leen ka soo xiray waxaa nagala soo xiray anagoo kaluumaysanayna badda soomaaliya marka maxaa la idinku eedeeyey asadeed oo aana shuqul ku lahay weliba aan lagabanahay ilaa hadda erda nagula eedeynay marka ma wax hubahaa wadateen sidee la idinkugu maleeyay inaad tihiin burcad badeed waxuba aan wadanay wallaahi ma jiraan ama nagula soo qabtay balse qolo la yiri waa idan anaga anaba ana garanayn ayaa na keentay meesha kenya dabacdina waxaa jiri waxaa lagu eedeeyey maxkamadda kenya burcadada inaad tihiin saddex sano afar sano markii sakaana haystay kabacdina xarka dhaadheer oo labaatan sano ilaa iyo toban todoba sano ay gartaan alaxkumada magareed marka meeqaa tihiin
hadda waxaa nahay labaatan qofood hadda inta meesha ku jirta labaatan iyo shan qofood ama laakiin waa ka badneen dhalinyaro baana xargooda u dhamaystay oo meesha kaa baxay
marka ma hal maraa laydin soo wada qabtay mise marar kala duwan intiinaas
marar kala duwan lasoo qabtay dhalinyarada inta badan waxaa laga soo qabtay xagga iyo badaha bari qaar waxaa laga soo qabtay xagga iyo koonfurta sida muqdisho kismaayo group group ayay isula socdeen sida lix qofood toddoba qofood until ilaa sideed qofood camal marka maxkamad ma laydin soo taagay maxkamadaha wallaahi wakti kala bedelan ayaa nala xukumay qolo waxaa la xukumay two thousand fourteenkii qolo waxaa la xukumay two thousand thirteenkii saddex qolana iyo toban waxaa la xukumay qolana waxaa la xukumay two thousand tenkii labada kun iyo tobanka marka w- xagee hadda een, meesha aad ku xiran tihiin waa sidee nolosheeda safaaraddu ma idinka warqabtaa eheladiina ma idinka warqabaan wallaahi falastiin walaal waxna warqaba oo xagga safaarad hadday tahay xagga waalidka marmar waxaa noo yimaada waxaa la yiri bisha casaa layidhaa oo dadka ehelkaa noo wacda xagga nolosha aad iyo aad ayay uhooseysaa xagga caafimaadka la kadaalika xagga waxbarasho iskaba dhaaf xagga hooyga kasii daran waxyaalaha aan aada tirsan waxaa kamid a markii maxkamadaha nala geeyey afar sano ayaan kiis nagula waday wax loo yaro noo dogaayo maana haysan wax safaarada hore noo timid sida inacal ameerika waagii hore joogay iyo hadda jamaal oo lagu bedelay dad noo timid ma aysan jirin maxkamadaha qaarkood waxayba nagu dhaheen dadkan dalka ay u dhasheen ma la garanayo looyer la-aan ayaa nala xukumo qoladiina keentay oo ilmaha naagta ahayd ayaa markhaati nagu furay ayagaasay maxkamadihii dadkiina dilay oo doomiheennagii jabshay dhalinyaro naga soo laayay ayagii dhibka noo geystaa markhaati loo qortay sidaasaana hadda naloo xukumay annagoo afar sano rumaan iska oo maxkamad suga iska ahayn kabacdina sidaasaa ku xukumanahay dowladda soomaaliya looyaro anagoo noo qabsado oo noo dooday ay jirto maaragtay kenya oo naloo keenay iyo qoladana soo qabatay intaasaa hooshayna isku dhamaystay wax dhibaatooyina oo gaara ama jir dil ah ama xanuuno ah oo aad meesha ku qabtaan miyaa jirta
qoladiina soo qabatay aada jirdil iska dhaaf waxbaa kasoo hore waa nala dilay qaar waxaa nagu jira lugaha go-an yihiin qaar waxaa nagu jira xabado caloosha ugu jiraan qaar waxaa nagu jira sambabada xabado ugu jiraan ilaa hadda oo u dhibaateysan intaasoo dhibaataa waxaa noo geysanay ta dowladda kenya markii gacanta ee nagu dhigtay ayaga laftigeeda waxaan u baaba-anay waxyaala loo yaqaano alfiska sida gaaska oo xaaladiis aada usii fogaatay diibisho oo ragga aada ugu dhacday waxyaalahaasoo aan wax daawaa lahayn meesha nagu haysta marka bishacaas markay idin yimaadaan xaaladihiina ma idin weydiiyaan oo ma la socdaan wallahi waxa waxaa noo yimaada shaqaale u qoran bishacaas oo kenyaati ah waxaana noo sheegaan in ay taleefon laba daqiiqa oo free ah loo dirayo wax ka badan intaas midna weydiiyaan magale Een, adiga meeqas een, taleefanada hadda aad ku hadlaysaan yaa idin siiyey sidee ku hesheen waa siyaabo kala duwan oo hadda aanan saxaafadda aan u gudbi karin aan ku helnay sidaasaana ku dalbanay in aan saxaafadda dibkeena u gudbisano